dadka deegaanka beer cabdi faarax ee gobolka galgaduud ayaa si isku tashi bulsho ah ku bilaabay dhismaha iskuul waxbarasho halka markii hore caruurta ay wax ku baran jireen geed hoostiisa iskuulka ayaa waxaa wax ku barto caruur ka badan laba boqol oo arday kuwaasi oo dhib badan ku qaba cadceedda farxaan daahir raage oo ka mid ah aqoon-yahanada u istaagay dhismaha iskuulkan kana soo jeeda deegaanka ayaa ka waramaya halka uu marayo dhismaha iskuulka saaka waxaan soo booqanay iskoolkii hoose dhexe deegaanka beercad faarax oo meel gebangabaa maraya marka waxaan rabnaa iskoolka maadaama ay dhow yahay uu dhammaan rabo waxaan rabnaa inaan bulshada qeybeeda kala duwan ugu baaqno in horta iskoolka inta ka dhiman lala dhammaystiro sidoo kale waxaan rabnaa in wasaaradda waxbarashadu roolkeedii meesha ka maqanay inay roolkeedii qaadato maadaama deegaankan uu yahay deegaan ballaaran oo uu yaraan intaasoo kun oo qoys ay ku xiran tahay oo deegaan ballaaran uu ku fadhiyo intaasaa rabnaa saaka meesha inaan u nimid dadka deegaanka ayaa waxay qabteen shaqadii ugu muhiimsaneed oo deegaan laga qaba lahay iskoolkii ayagaa dhisanoyo ayagaa ciiddii keenay dhagaxdii waa ujeedaan wax kasta u diyaarsiiyeen marka waxaan rabnaa iskoolkan garabqabashadii dowladda keliya ka dhiman dadkii deegaanka waxoodii waa ka soo baxeen haddii ay ahaa lahayd ciid iyo haddii ahaa lahayd dhagax iyo haddii ahaa lahayd wax kasta ayaa ka soo baxa annagu hadda waxaan dhisnay waa laba qolo waaweyn oo sagaal sideed mitira iyo masqushiisii waxaa ka dhiman in iskoolka la ballaariyo ardada meesha dhigataa way badan tahay waxaa laga yaabaa laba boqol ardada hadda way dhigtaan daashkaasay ku dhigtaan ardadii way ujeediin meeshaas waa meeshii galaasyadii waayo hadda ay kusii dhiganayeen boqol iyo sagaashan iyo laba arday ayaa meeshaan rigli ku ah oo degan oo wax ka barata marka way nagu yar tahay marka waxaan u baahannahay wasaaradda waxbarashada roolkeeda inay qaadato iskoolka ay noo dhammaystirto cabdiqaadir cismaan cilmi oo ka socday wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa bulshada ku bogaadiyey isku tashigooda waxaan maantay farxadii ah inaannu soo booqanno iskuulkan laga dhisayo deegaankan barcaddi faarax oo runtii si isxilqaan ah oo isku tashi bulsho ah ay ku dhisanayaan dadka deegaanka reer barcaddi faarax waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug in bulshada reer beercaddi faarax ay waxa weeyaan iskuulkooda iskutash ku dhisteen waxaan u ballan qaadaynaa wax alla wixii taageero ahaa hadday noqon lahayd bugaagta ardada wax ku baran lahaayeen manhajka hadday noqon lahayd inaan macallimiinta ka taageerno hadday noqon lahayd inaanu ka taageerno ballaarinta iskuulka hadday noqon lahayd taageero kale oo aan u awoodno wax walba oon u awoodno ka wasaarad ahaan waxbarashada waxaanu la garab taagannahay dadka deegaanka beer cabdi faarax bulshada deegaanka beer cabdi faarax ee gobolka galgaduud ayaa go-aansaday in caruurtooda wax baraan waxayna ka dhowr sugayaan doorka wasaaradda galmudug ee dhinacyada agabka iyo manhajka waxbarashada